في الدنيا أفئدة حية ونفوس بالخير نديا صارت للأيتام ملاذا وحياة فاضت حنيا أيتام في الدنيا islaamku waa cadaalad waa mid ilaaliya xuquuqda dadka tabarta daran waxayna diintaynuna faraysaa in loo naxariisto carruurta yaryar la ilaaliyo xuquuqdooda xiriirka nagala dhexeeyana uu noqdo mid wanaagsan midka taagta daran laguma ceebaynayo tabardarridiisa lagumana xadgudbayo islaamku waa diin la timid xuquuq iyo waajibaad sugan waxayna iyagoo faahfaahsan ka buuxaan kitaabka qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebigayna sala allahu calayhi wasalam يا كافل الأيتام كأسك أصبحت ملأ وصار مزاجها تسنيما ما اليتم إلا ساحة مفتوحة منها نجهز للحياة عظيما haddaba xuquuqdaasi waxaa ka mid ah xaq horey u jiray hase ahaatee ay maalmahan baahidiisu sii korortay maadaama ay muslimiintu la nool yihiin dhibaatooyin dagaallo iyo musiibooyin wada jira waana in la kafaalo qaado agoonta oo la ilaaliyo xuquuqdooda أبشر بصحبة خير من وطئ الثرى في جنة كملت رضا ونعيما agoonka waxaa u kulmay musiibooyin iyo dhibaatooyin isuheliya waa midka waayey aabbihiisa sidaasi darteed wuxuu ka mid yahay dadka taagta daran mararka qaarna waxaaba suuragal ah inuu ka mid noqdo dadka ugu tabarta daran maxaa yeelay wuxuu waayey dhabarkiisii xoogga u ahaa oo isaga ilaalinayey maadaama uu meesha ka baxay aabbihii arrimihiisa maamulayey xaalkiisana ka warqabay dhinaca kale waxaaba suuragal ah inuu aabbihiisa ka dhintay hooyo daciif ah oo iyaduba u baahan in laga warqabo la ilaaliyo sharafkeeda loona hadlo iyada iyo carruurteeda yaryar dhanka kale haddii aan la kafaalo qaadin agoonta oo sidaasi loo dayaco xuquuqdooda waxaa suuragal ah inay carruurtaasi ku barbaaraan tarbiyo aan wanaagsanayn bulshada muslimiinta ee dayacdayna lafteeda ay dhib ku noqdaan maadaama aysan haysanin aabbo u buuxiya booskaasi una qabta hoggaanka oo ku hagaa dhabbaha saxda ah انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما وارسم حروف العطف حول جبينه فالعطف يمكن أن يرى مرسوما haddaba siduu qur-aanka kariimku uga hadlay agoonta iyo in la ilaaliyo xuquuqdooda agoonta xuquuqdooda oo dhammaystiran waxaa ka hadlay kitaabka alleh iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii ay ahaan lahayd in laga warqabo si wanaagsan loo tarbiyeeyo waxaana dhinaca kale la isaga digay dhibaataynta agoonka iyo in loo awood sheegto la guulguulo oo isha lagu gubo ilaa uu dib u xusuusto geeridii aabbihiisa oo markaasuu ku dhaho naftiisa allah hadduu aabbahay ii noolaan lahaa sidan iguma dhacdeen in ka badan labaatan aayadood oo ka hadlaysa agoonta iyo xuquuqdooda ayaa kitaabka qur-aanka kariimka gudihiisa laga helayaa mar xaqoodu wuxuu ku xigaa xaqa alleh sida aayaddan واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا mar kale waxaa muslimiinta looga digayaa inay agoon ka dhibaan ama xataa ay la yimaadaan wax keenaya in agoonka la xumeeyo allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين فأما اليتيم فلا تقهر dadka gaalada ah ee beeniyey maalinka qiyaamaha ee la is-xisaabinayo iyo siday ula dhaqmaan agoonta ayuu allaah kaga warramay kitaabkiisa wuxuuna yidhi أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم macnaha ay tilmaamayaan aayadahan waxa uu yahay midka agoonta tuqaantuqinaya wuxuu allaah ku daray kuwa beeniyey maalinta xisaabta oo ah qiyaamaha wuxuu rabbi inoo sheegayaa in haddii uu ka mid ahaan lahaa dadka rumaysan aakhiro iyo waxa ka jira inuusan agoonka ula dhaqmin sidan dulaysiga iyo awood sheegashadu ka muuqato mar kale wuxuu allaah nooga digayaa in agoonta hantidooda xaqdarro lagu cuno wuxuuna yidhi ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا mar kale waxa uu qur-aanku ka hadlayaa dadka agoonta xoolahooda ku cunaya xaqdarrada إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا markaaad akhrinayso kitaabka qur-aanka kariimka waxaad ku dhex arkaysaa rabbigeenna oo nagu boorinayaa inaan agoonta quudinno wayna badan yihiin aayadaha qur-aanka ee ka hadlaya agoonta iyo in loo samafalo sidoo kale rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu agoonta maalkooda oo xaqdarro lagu cuno ku daray dembiyada waaweyn ee lagu halaagsamo haddaba maxay yihiin faa'iidooyinka laga helayo kafaalaqaadka agoonta midda ugu horraysa waxay tahay inaad nebiga sala allahu calayhi wasallam kula saaxiibto jannada xadiis ku sugan bukhaari ayaana arrinkaasi tilmaamaya labo in qalbigaagu jilco danahaagana aad ku gaarto naxariisashada agoonka iyo quudintiisa xadiid ku qoran dabaraani ayaana arrimahan tilmaamaya saddex inuu allaah ilaalinayo carruurtaada aad dhashay adigoo adduunka ka tegay aayad ku jirta suuratu nisaa ayaa arrintan tilmaamaysa haddaba tani waa abaalmarinta qofka kafaalaqaada agoonta uu helayo adduun iyo aakhiro barta oo ku camalfala waad ku liibaanaysaan labada daarood ee waxaadna ogaataan in abaalmarintu noqonayso hadba sida aad ugu camalfasho وامسح بكفك رأسه سترى على كفيك زهرا بالشذا مفغوما ولسوف تبصر في فؤادك واحة للحب تجعل نبضه تنغيما للحب تجعل نبضه تنغيما
dhanka kale xilliyada ciidaha sida wakhtigan oo kale waxaa wanaagsan in si gaar ah looga warqabo agoonta lagu dadaalo ka farxintooda garab istaag weynna loo muujiyo walaal miyay kula tahay arrin qurxon in ubadkaagu ay farxad ku ciidaan iyadoo agoontu ilmaynayaan haddaba haddii ay arrintaasi ku damqisay walaalkayga muslimka ahow miyay kula habboon tahay inaad iska fadhiisato oo aad isha ka daawato
كتب الله علي أن أعيش اليتم يوما شاء ربي في علاه وسلاح الصبر دوما
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه، هرت إسلام كان وحوي الدين والرحمة دين وحوي نحريس iyo ku dhisan samafal iyo is- isgarab qabad la isgarab qabto dadku maarata loo kaalmeeyo Ah, qofka agoonkana wuxuu ka mid yahay dadka ugu jilcsan maaragtay jamaca oo in loo gargaaro oo lo- maaragtay gacan loo fidiyo yuu u baahan yahay dee yatiimna waxaa la yihahdaa qof isagoo yar aan qaangaarin aabahii dhintay baa la yihahdaa marka qofkaas wuxuu u baahan yahay meeshii uu waalidku ka baxay ama abuhu ka baxay cid u buuxisa oo wixii uu waalidku qaban lahaa xag dhaqaale iyo xag barasho iyo xag maaragtay iyo akhlaaqba iyo tarbiyaba in qof umaa loo baahan yahay inta badan waxay ku dhacdaa dadka maarata qaraabadiisa ah oo qofka dhintay maaragtay dee walaaladii iyo maarata aabihii hadday nool yihiin dadkaas hadday soo dhaafto qoladaas ay ka adkaan waayaan agoonka maaragtay gacan qabashadiisa ama dayac laga dareemo inay daya- eh, dayacaan ilmahaas mujtamac weynaha muslimiinta ah baa xil ka saaran yahay marka in arrintu soo gudubto oo iyaguna kaalin weyn ka qaataan qofka marka yatiimka waa qof bulshada oo dhan u baahan runtii qaraabada xitaa waxaan odhan karaa kuma fila leannahu meelo badan baa la rabaa in laga gargaaro qofka tarbiyadii tacliintii noloshiisii baa la rabaa in laisu taago marka qofkaasuna dee in loo islaamkuna dadka maxariis in loo naxariisto dadka ducafada ama dee taagta daran ee bulshada ka mid ah aad baa laynoogu booriyey inaguna waxaan ku helaynaa haddaan maaragtay dadka isgarab taagno naxariista ilahay baan ku helaynaa iyo waxaan ku helaynaa iyo iyo nasar iyo guul ilahay gaalada naga siiyo iyo irsaaqdo ilahay inoo waasiciyo baynu ku helaynaa oo raxmadoo inoo furo marka waatuu xadiisku nebigu ahaa wahal turzaquuna watunsaruuna ilaa biducafaa'ikum dadkaa ducadooda baa lagu noolyahado maaragtay iyo maaragtay waxaa loo qabanayo ilahay gargaarku inaga siinaya ayaan ku soconnaa oo ilahay sabab uga dhigay muslimiinta maaragtay inay maaragtay ilahay khayriga ku siiyo iyo guula ku siiyo marka waxaa la rabaa in lagu eego il naxariisla lagu eego oo maaragtay madaxa loo salaaxo oo la dhaqaalayo ayaa la rabaa oo waxun laga laga dheereeyo marka laba dhinac markaan ka eegno horta xagga wanaagga saasaa loo gelayaa oo xataa waxaa weeye waxaa jira waxyaalo waxaa jira diinteenu inoo sheegtay oo qalbiga aada u saameeya oo taahiir ku sameeya oo jilciya oo qalbiga naxariista maaragtay geliya taa waxaa ka mid ah arrintaa iyada waxaa ka mid ah in qofka agoonka lagu eego il raxmadeed oo madaxa loo salaxo loo naxariisto nabiga sala allahu aleyh wasalam waxaa nin asxaabi ah isagoo la hadlaya wuxuu ku leeyahay ma jeceshahay atuxibu an yaliina qalbuka wa tutrika xaajatak ma jeceshahay inaad maarata qalbiga ilahay kuu jiciyo oo qalbiga kuu dabciyo oo naxariistu ay gasho oo aad danahaagana aad gaadho markaa nabigu wuxuu ku yidhi irxam ilyatiima wamsax ra'sah waadcimhu min طacaamik yalin qalbuka watutrik xaajataka waxaa weeyaan u naxariiso adoon yatiim u naxariiso madaxa u salaax cuntadaas iyo quudka wax ka sii qalbigu waa ku dabcaya waa kuu jilcayaa danaha aad leedahayna ilahay waa ku oofin waad gaadhaysaa marka xadiidka nebigu aad buu inoogu boriyey maaragta xataa waxaa jira xadiiskan maaragtay oo axaadiiskan oo qofkii maarata muxuu ka helaya waxaan isweydiinaya muxuu ka helaya qofka tiim isgarab taaga ama adoon agoon isgarab taaga muxuu ka helayaa wuxuu ka helaya waxaan soo socda insha allah tacala sida nebigu noo sheegay nebiga sala allahu alay slam xadiis saxiix uu ku leeyahay ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati haakada labada farood ee fardhexada iyo midan kaloo lagu tasbiixsado ayuu isbarbardhigay nebigu in yarna uu yaro kala fogeeyey marka wuxuu leeyahy aniga iyo qofkii yatiim kafaalo qaato oo noloshiisa isu taaga iyo tarbiyadiisa iyo korintiisa jannada waxaan ku nahay sidaas labadaa farood baan isugu dhownahay ayuu nebigu leh sal slam xadiiska waxaa warinaya can sahl ibni saciid baa warinaya qaala rasul lah sal slam ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati haakada wa ashaara bisabaabati walwusta gacanta marat fardhexada iyo ta ku xigtay oo marat laga tasbiixdo marka la tukanayo ayuu yuu nebigu saa isu garab dhigay markaasuu xoogaana kala kala fogeeyey wafaraja baynahumaa shay-an in yar buu kala fogeeyey waxaan ka soo guuriyey xadiiska mukhtasar saxiix imaam albukhaari waa xadiis saxiixa waxaa kaloo inaga hadda saaxadeena maasha allah waxaa jirta xoogaa maaragtay isku dayo ama muxaawalaad baa jira hadda agoonta loo qabto oo laga farxiyo oo dee xoogaa dantooda hadda ayaanta waxaa weeye waa laga shaqaynaya insha allahu tacaala oo xarakada ama qiyaadada maaragtay xarakada iyo hogaanka maaragtay muslimiinta bariga afriqiya yani kama seexan arrinta iyada ah marka waxaa jira isku dayo oo hadda bilow ah baa jira insha allahu tacaala oo laga wado in maaragtay laisku dayayo in la wanaajiyo dadka agoonta maaragtay la dhaqaaleeyo maarata mustawahooda kor loo qaado wax la baro la tarbiyeeyo noloshooda laga warhayo marka waxaa ka mid a nashaadada nashaadaadka iyo maaragtay iyo xarakada waxyaalaha maaragtay intood yatiimta u qabato waxaa ka mid a in maalmaha ciidaha munaasabaadka ciidda sida ciid al adxaa iyo maaragtay aada loo soo dhoweeyo loo gado waxay ku ciidi lahaayeen hadduu yahay wax gashan lahayo dharaha alcaabtii ilmuhu yaran u bahna ay ku ciyaari jireen maaragtay lagu ciyaari lahaa xaflada loo sameeyo aada maaragtay ay maaragtay looga farxiyo ayaamahaas way dhacday sanadihii soo socda dhowrkaana way dhacaysay sanadkana hadda ciiddii inshaalla fooda inagu soo haysana waxa weeye tababarshadaasa lagu jiraa iyo waxaa lagu jiraa hawsha iyada guud ahaana dadka muslimiinta dhammaantood in in cid lagu eego maaha gaara lagu eego sida agoonta loo dhaqaaleynayo waxaa weeye qof kastoo waxayri kara oo muslima oo hadday ganacsan tahay hadday maaragtay dadkii maaragtay ilahi wax sii ay tahay dadkii muxsiniinta hadday yihiin howlaha iyaga inay ka qayb qaataan ayaa loo baahan yahay oo nin walba dee uu u baahan yahay inuu jannada helo oo nebiga noqdo sida labada fardood kale jannada uu nebiga kula noqdo wuu u baahan yahay dhammaanteena u baahan cid gaar gaar kuma arrintaasu marka iyagana walaalaha oo muslimiinta ilahi wax siiyey inay ka qayb qaataan oo agoonta ka farciyaan hadday qaraabadooda agoonta yihiin ay si ilgaara kusii eegaan haddii agoon weynta kale iyo dadka agoonta badanna waxay ku taaran karaan ay ku taartaan oo nashaadaadka loo sameeya iyo farxadda laga farxinayo qeyb ka galaan ilahay say jannadiisa ugu helaan oo naxariis ugu helaan qalbiguna ugu dabco ilahayna ugu naxariisto ayaa iyagana loo baahan yahay marka hadda maxaa waxyaalaha la qabto waxaa ka mid ah masha allah madaaris baa la dhisay weli bilow ha iska ahaato ciidihii baa laga faraxsiinaya dharkii baa loo gadaya macalimiintii madaariska dhigaya baa dee iyagu waxay ku dhiganayaan agoonta waxay ku dhigaan madaariskii lacag la-aan ay ku dhiganayaan waxyaala badan baa muuqdo insha allah oo bidaayad fiicana waxaan rabnaa inaan insha allah juhudii lasii laban laabo oo laga wada qayb qaato oo laysu taago arrintaa midda kale dhinac kale waxaa la rabaa in layska dhowro agoonta in dhiba loo geysto oo dee qofka ama maalkooda lagu xadgudbo ama iyaga naftooda lagu xadgudbo waciid badan baa arrintaana kusoo arooray oo qof kastoo maaratay qof agoona uu maaratay mas-uulka ah ama deris la-ah ama arkaba jidka ku arka waxaa la rabaa inuusan marna waxadgudub xaggiisa ka imaanin xoolihiisana in aad laysaga dhowro dadka maarata ilahay mas-uuliyadda xoolahaas u saaray oo qaraabada ka mid yihiin ama dadka dee ay taanta loo dhiibay maalkooda loo dhiibay iyagana waxaa la rabaa aad isaga ilaaliyaan oo waxaa wati ayadii ayad wacii daran baa soo adooray oo arrintaa ku saabsan soo arooray allah wuxuu leeyahy qur-aanka wuxuu ku leeyahay ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inama yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira saciira ka dambaysa ninkii xoolahaas darra ku qaata midda kale ilahay wuxuu leeyahay fa ama alyatiima falaa taqhar wax dhibaba inaad ka geysato lama rabo aayad kale suuradda waa tahay ara'ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yadcu lyatiim isaga waxaa la yidhi kayfa waxaa la yukadibu biddiin waxaa la diinta wuxuu beeninayaa thawaabkii ilaahay uu aakhira ugu talagalay iyo ciqaabtiiba waa moogyihiin ninka addoonka maarata ku cayaaraya ee maarata dhibaya marka halkaasaaba la mariyay inuu ninkan ilowsan yaba aakhiradii ayaa laga soo qaaday markay leeyihiin yadcul yatiim waxay leeyihin waa midka agoonka riixa oo ma xaqiisa ka riixa oo bilcunuf iyo xoog kaga qaada wixii xaqiisa ka ama dhibo weeyaan marka waxaan leenahay agoonteenna insha allah way noo baahan yihiin bulshaduna waxay isku islaam baan dad islaam baan nahay in qofka daciifka laga tago oo maalintu baahan yahay lagu dhaafo waxaa weeye ciqaab baa ka imanaysa haddii la wanaajiyo oo dee xaqiisa la mariyana ilahay waxaa nagu siinaya gargaarkiisa iyo guushiisa iyo naxariista iyo raxmadiisa nagu siinaya marka qof kastoo muslima oo maaragtay maaragtay ilaahay ka raba khayr ka raba iyo wanaag ka raba iyo aakhiro in wax waan la kulmo waxaa la raba insha allahu tacaala inuu dadka ay taamta maaragtay ilaahay aabayaashooda ilahay ka qaaday oo intooda badan weliba jidka ilaahay ku baxeen iyagoo diintan difaacaya iyo dalkan difaacaya iyo ummaddan in lais maaragtay laisu taago oo farxaddaa maanta loo samaynayo hadda fooda inagu soo haysta laga qayb qaato wixii laga qayb qaadan karo qof walba wuxuu heli karo iyo qof walba meeshuu maaragtay boos ku qaabsan karo oo arrintaa ka qabsoo loo kala hadhin ayaan insha allah walaalaha ugu nasiixayn lahaa hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin